allahu tacaala maanta aynu dhamaystiri doonaa walaalayaal muxaadaradii ka hadlaysay ashraatu saaca alkubraa calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn iyadoo muxaadaro hore aynu kusoo qaadanay masiixu dajaal oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrinkiisa aaduu inooga warramay oo uu balballaadhiyey waxaynu maanta dhammaystiri doonaa calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn ee kale calaamadahaasi oo aynu ku tilmaanay muxaadaradeenii hore inay yihiin kuwo qiyaamuhu uu ku xigo rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay inay ka dhigan yihiin sida kuu la furay oo kale oo si deg dega ay isu daba joogaan calaamadaha caynkaasi ah rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku jamciyey amaba se uu ku kulmiyey xadiidu xudayfa alkhifaari oo muxaadaradeenii hore ku jiray wuxuu soo maray rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabada oo qiyaamaha ka sheekaysanaya waxaa rasuulku u tilmaamay qiyaamuhu inaanu dhacahayn ilaa qiyaamaha hortii ay arkaan toban calaamadood oo waaweyn tobankaasi calaamadood waxaa ka mid ahaa alkhusuufaatu thalaatha saddex dhulgo-a caalamka ka dhici doona oo wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa halaathatu khusuuf khasfun bilmashriqi wa khasfun bilmagrib wa khasfun bijaziirati alcarab saddex dhulgo ayaa dhici doona oo calaamadaha qiyaamahee waaweyn ka mid ah ka koowaad waxa uu ka dhici doonaa bariga caalamka ka labaadna galbeedka caalamka ka saddexaadna jaziiratu lcarab ayuu ka dhici doonaa buuhi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar raxmat ullahi caleyh isagoo xadiidkaa fasiraaya in fara badan ayaa caalamka dhulgariir iyo dhulgo-ba uu ka dhacay hase ahaatee saddexdan dhulgo ee rasuulku uu tilmaamay calaamadaha qiyaamahe waaweyn inay ka mid yihiin waxa iyagu ay dheer yihiin dhulgooyada iyo dhulgariirada caalamka ka dhaca qadar zaa'ida bay leeyihiin dheeraad bay leeyihiin oo dhulka masaafada ka mida goy doonta ayaa aada u weyn sidaas oo kale dhibaatooyinka ay geysan doonaan baa aada u ballaadhan waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu kaga warramay axaadiis fara badan ummaddiisa akhirkeeda ama qeybteeda u dambaysa xagga qiyaamaha xigta inay ku dhici doonaan dhibaatooyin iyo masaa'ib ay ka mid yihiin alkhasfu waalqadfu waalmaskhu in dhulka lala jaro qaarkood qaarkoodna dhagaxaan samada lagaga keeno sidaas oo kale maski inuu dhaco oo qaarkood suuradii ibni aadamkaba laga bedelo oo loo yeelo suuratu alqiradati waalkhanaaziir shakliga iyo qaabka doofaarada iyo daayeeradu ay leeyihiin arrintaasi oo sababteedu ay tahay dembiyada iyo macaasida dadku ay samaynayaana weliba ay la xishoon waayeen oo bannaanka ay ula soo baxeen sida khamriga oo la cabo ragga oo xidho xariirta zinada iyo aklu riba ribada xaaraanta oo la cuno ilaa dadku heer ay gaadhaan arrimaha noocaasi ee xaaraantaasi ay xalaashadaan waxaa imaamu tabaraani uu ku warinayaa fi lmucjam alkabiir can sahal ibnu sacad ana rasuula calayhi salaatu wasalaama qaal sayakunu fi akhiri zamani khasfun wa qadfun wa maskun aakhiru zamaanka waxaa dhici doona buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khasfi baa dhici doona dhulka in lala jaro dadka qaarkood qadfi baa dhici in dhagaxaan samada laga soo daadiyo cadaaba maskina waa dhici doonaa qaarkood in suuradooda iyo shakligooda la bedelo waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey arrimahaasi goorta ay dhacayaan waxau ihi nebigeenu idaa daharat almacaazif waalqiinaatu wastuxillat alkhamru waa marka qalabka muusiga loo yaqaano heesaha loo garaacdaa dadka dhexdooda uu ka muuqdo oo lagu xaragoodo o laga xishoon waayo ilaahayna tabaaraka wa tacaala lagu caasiyo garaacista la garaacayo iyo heesitaanka la heesayo sidaas oo kale hablaha heesa ee hobollada loo yaqaanaa iyaguna dadka dhexdooda inay ka muuqdaan oo ay noqoto wax dadku ay ka xishoon waayaan oo ninku inantiisa arrinta noocaasiyo uga raalli noqdo oo arrinta noocaasi aanu ka damqan sidaas oo kale khamriga in la xalaashado oo dadku ay camal ahaan u xalaashadaan oo sida xalaasha ay u cabayaan oo kale ay u cabbaan oo banaanka ay ula soo baxaan saddexdaa arrimood marka ay dhacaan ilaahay saddexdaa ciqaab buu soo dejin doonaa dhulgoyn dhagaxaan samada lagaga soo daayo iyo qaar suuradooda iyo qaabkooda la bedelo waxaa dhulgoyntaasi ka mid ah in dhulka lala jari doono ciidan dhamaystiran aakhiru zamaanka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka ku taagan maalin waxa uu yidhi yaa haulaa idaa samictum bijeyshin qad khusifa bihi qariiban faqad adallat isaaca marka aada maqashaan buu yihi ciidan dhulka lala jaray qariiban yacni makaanan qariiban min almadiina oo meel magaalada madiine u dhow lala gooyo iyagoo maraaya qiyaamihii waa idin hadheeyo waa idin hayaa waxba kamay hadhin weeyaan macnuhu ciidankaasina waxa u dhow yahay ciidanka kacbada weerari doona ee rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam annahu yukhsafu biawalihim wa aakhirihim kooda u horeeya ilaa kooda u dambeeya iyo xataa dadka kale dhex socda iyagoo aan u socon kacbada duminteeda in dhulka lala jari doono waa ciidankii rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam bal rasuulkeennu waxa uu ka warramay oo uu inoo sheegay meelaha qaarkood oo saddexdan arrimood ay ka dhici doonaan alkhasfu waalqadfu waalmasku sida uu warinayo imaamu abi daawuud can anas bisanadin saxiix waxaa rasuulku yihi isagoo ka warramaya magaalada basro la yidhaahdo ee ku taalla waddanka ciraaq fa inahu yakunu biha khasfun wa qadfun wa rajfun magaalada waxaa ka dhici doona dhulgoyn iyo cadaab samada kaga yimaada iyo rajfun dhulgariir wa qowmun yabituuna wa yusbixuun qiradatan wa khanaaziir taasina waa maskigii qoom baa habeenkii iyagoo dada seexan doona waxaana waagu u beryi doonaa iyagoo laga dhigay daayeero iyo doofaaro walciyaadu billah oo markii dadku ibni aadamnimadii ilaahay ugu talagalay subxaanah wa tacaala iyo wixii xayawaanka u ekaysiinayey ay dayn waayeen ibni aadamnimadiina ay ka leexdeen oo fitradii ilaahay ku beeray ee kharibeen oo macsiye ay ku xumeeyeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay qirada wa khanaaziir calaamadaha qiyaamaha ayaa arrimahaasi aynu tilmaanay oo dhame ay ka mid yihin weliba alcalaamaat alkubraa bay ku jiraan calaamadaha waaweyn waxaa markaa axaadiista walaaleel inooga muuqata khusuufaadka iyo dhulgo-a dhici doona iyo cadaabada kale ee la socdaa inay yihiin ciqaab xagga ilaahay ka yimi oo ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka uu ku ciqaabayo markii ay dayn waayeen ilaahay subxaana wa tacaala wixii u diiday uu ka mamnuucay waxaa sidaas oo kale calaamadaha waaweyn ka mid ah addukhaan waa qiiq aada iyo aada u weyn qiiqaasi dhulka oo dhan ayaa uu buuxin doonaa ilaa dhulku uu noqdo guri qura oo kale ama qol qiiq lagu shiday oo kale dhulka oo dhami wada noqdo qiiqaasi ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ku tilmaamay faاrtaqib ywma taأti الsamaء bdukani mubiin yaksha الnaasa hada cadaab aliim ilahay isagoo nebi maxamed la hadlaayo waxa uu leeyahay waxaad sugtaa maalinta xagga samada uu ka iman doono qiiq qiiqnimadiisu ay caddahay oo khiyaal aan ahayne dhab ah kaasoo dadka dabooli doona cadaab uu xanuujiye inuu yahay buu rabbi tabaaraka wa tacaala tilmaamaya oo dadka kuwa kamid ay odhan doonaan rab rabbana kshif cana alcadaab ilaahay ow qiiqan cadaabkaa naga dulqaad laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baryadoodaasi aanu aqbalahayn rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam xadiidu xudayfa markii uu tirinayay tobanka calaamadood ee waaweyn waxa u horeysaba fadakara dukhaan qiiqaasi ayuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida saxiixa ah ee culimada badankoodu ay ku tageen sida ibnu cabbaas iyo cali bin abi taalib iyo abi saciid saxaabo badan iyo jumhuur salaf imaam ibnu kasiir iyo nawawina ay rajaxeen qiiqaasi maaha mid weli dhacay waa mid iman doono qiyaamaha in yar ka soo horeeya waxyaabaha taa-ayidaya tusinaya waxaa ka mid ah xadiisu abi malik alashcari qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina rabbakum andarakum halaaa rabbigiin saddex arrimood buu idinka digay buui rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo qiyaamaha ka soo horeeya oo la rabo inaad wax ku qaadataan oo aada qiyaamaha u diyaar garowdaan addukhaanu ya'khudu lmu'mina kazukma waxaa ka mid a saddexda arrimood qiiq caalamka oo dhan dabooli doona dadkana wada gaadi doona qofka muuminkaa wuxuu ku noqon doonaa sida cadburka oo kale wayaakhudu alkaafira fayantafiqu xataa yakruja min kulli masmacin minhu qofka gaalkaana qiiqaasi waa uu buuxin doonaa dabeetana waxa uu ka soo bixi doonaa dalool kaste ibnu kathiir wuxuu leeyahay xadiidka isnaadkiisu waa jayid marka xadiidku wuxuu tusinayaa qiiqaasi inaanu weli iman mid xaqiiqiya oo dhaba inuu yahay dhibaato weyn inuu geysan doono dadka kafarada iyo gaalada dadka muslimiinta dhibaatada u geysanayaana inay tahay mid khafiifa oo fudud waxaa calaamadaha waaweyn sidaas oo kale ka mid ah nuzuulu ciisa oo cabdullaahi wa nabiyullah addoonkii ilaahay rasuulka ilaahayna subxaana wa tacaala ah waxaa allaha tabaaraka wa tacaala xaqaa uu inooga warramay nimanka yuhuudda la yidhaahdaa sheegashada ay sheegteen inay nebi ciise dileen inaanay jirin rumaysiga kuwa nasaarada iyo kiristaanku arrintaasi ay ka rumaysteenna ina iyada lafteeduna aanay xaqiiqo jirta aanay ahayn yuhuudi waa isku dayeen nebi ciise inay dilaan laakiin may dilin nin kale ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u ekeysiiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala suuradii nebi ciise dusha uu ka saaray amaa nebi ciise ilaahay subxaana wa tacaala waa rafciyo xagga samaduu kor ugu qaaday wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum buu ilaahay manay dilin manay deldelin nin kalaa loogu ekeysiiyo isagii ay moodeen wa ina aladiina ikhtalafuu fiihi lafii shakin minhu ma lahum bihi min cilm ila itibaaca adan wama qataluuhu yaqiina waxaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu leeyahay kuwa nebi ciise arrinkiisa isku khilaafay yuhuud iyo nasaaro isku qabsaday shaki bay ku sugan yihiin dhammaantood wax cilmiyo xaqiiqiyana ma hayaan mala ayay raaceen oo cilmi may raacin si yaqiin oo dhabana nebi ciise umay dirin bal rafacahu allahu ilayh wa kana allahu casiizan xakiima ilaahay subxaana wa tacaala nebi ciise dhinaciisa oo xagga sanaa ayaa uu qaaday rabbi tabaaraka wa tacaala samooyinka ayaanu joogaa isagoo nool waxaa mar kale rabbigeenu ka warramay nebi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu soo degi doono fii aakhiri zamaan soo degitaankiisuna inuu yahay calaamad weyn oo ka mid a calaamadaha tusinaya qiyaamihii inuu soo dhowaaday oo qiyaamihii uu ku daba jiro wa inahu lacilmun lisaaca buri rabbi tabaaraka wa tacaala yacni saacadda oo qiyaamaha ah waxa uu yahay calaamad lagu garto dadku ay ku aqoonsadaan qiyaamihii inuu soo dhow yahay wain min ahli lkitaabi ila layu'minana bihi qabla mowti kuwa ahlulkitaabka o dhan alyahuud wanasaara kuwa nolol uu kusoo gaadho nebi ciise ee iyagoo nool uu soo degaa inay rumayn doonaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay sida cabdullaahi ibnu cabbaas uu leeyahay bisanadin saxiix kaga sugnaatay waxay rumayn doonaan bacda nuzuulihi min asamaai aakhira zamaan samada markuu ka soo dego kadib aakhiru zamaanka nebi ciise calayhi salaatu wasalaam soo degistiisa qur-aanku uu tilmaamay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam si waxa weeyaan balballaadhan oo tafsiila buu uga hadlay waxaa saxiixeynka ku jirta min xadiidi abi hurayra inuu yihi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi layushikana an yanzila fiikum ibnu maryama xakaman muqsita waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirta waxaa dhow inuu dhexdiina kusoo dogo ina maryam waa nabiyullaahi ciisa isagoo xaakim hogaamiye ah oo muqsita yacni cadaalad ummadda ku hogaamin doona wuxuu ka warramay rasuulku hawlaha uu qaban doono fayaksiru asaliiba wayaqtulu alkhinziir wayadacu ljizya karooskan ama mucatabkan ay samaysteen ay yidhaahdeen wuxuu ramziyo calaamad u yahay sidii nebi ciise loo deldelay ayaa uu jebin doonaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam si ficil ahaan ummadda ugu muujiya arrintaasi inay tahay been abuurad xaqiiqana aanay ahayn doofaarkan ay cunaanna waa layn doonaa jizye wax la yidhaahna ma aqbali doono in gaalada laga qaado oo waxaa la odhan doonaa dadka inaad islaamtaan iyo in laydin laayo waxba kama dhexayso waxaa rasuulku ka warramay annahu yafiidu lmaal xataa laa yaqbaluhu axad inay barwaaqa dhici doonto xooluhu ay burqan doonaan ay fara badan doonaan ilaa cid xoola qaadata amaba se cidda xoola bixinaysa cid ka aqbashaba la waayo waxaa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaamu xataa takuna sajda alwaaxida khayra min addunya wamaa fiiha ilaa sujuudda quri ay noqoto mid ka khayr badan adduunyada iyo waxaa adduunyada dul yaallaba waayo dadku markay nebi ciise arkeen calayhi salaatu wasalaam in aan adduunye lagu mashquula aanay laabnayn oo qiyaamihii uu hayo ayaa u muuqatay sida awgeed ba adduunya o dhan ba waxa ay ka jecel yihiin inay ilaahay subxaana watacaala hal mar ay u sujuudaan waxaa kaloo iyaduna dhacday xoolihii baa farabatay qofna markaa xoolo uma baahna xoolo uu ku mashquulo raadintooduna ma jirtaba cibaadada rabbi bay dadku ay jeclaanayaan si awgeed baa rasuulku leeyahay walatutrakana alqilaas falaa yascaa aw falaa yuscaa calayha qaalmaha la yskaga tegi doonaa waa geela dhadig ee waxa weeyaan qaalmaha ah oo geel markaa carabtu ay u jeclayd waa la yskaga tegi doonaa waaba la yska sii dayn doonaaba cid ilaashanaysa iyo cid eryanaysaatoona ma jirto walatadhabana ashaxnaau waltabaaqudu waltaxaasud dadka dhexooda waxaa ka tegi doonta isucadhoodka iyo isxaasidka walayudcawunna ila almaali falaa yaqbaluhu axad dadka xoolaha loogu yeedhi doono waryaa xoolahan qaadanaya la odhan doonaa qofna qaadan maayo qof waliba halkiisa ayaa uu ku dhergay bukhaari baa xadiidka warinaya waxaa muhima markaa in la garto sifooyinka iyo tilmaamaha uu leeyahay nebi ciise calayhi salaatu wasalaam si aan cid kale loogu khaldin wuxuu yihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wa ana awla annaasi biciisa bni maryam liannahu lam yakun baynii wa baynahu nabiyun nebi ciise anigaa u mudan oo dadka ugu dhow waayo nebi nooma dhexay wa inahu naazilun fa idaa ra'aytumuuhu facrifuu waa uu soo degaya waa idiin imanayaaye markaad aragtaan garta oo tilmaamihiisa dhabtaa ku garta waa rajulan marbuucan waxa uu soo degi isagoo ah nin dhexdhexaad ah ee laysa biawiili walaa bilqasiir mana dheero mana gaabna ila alxumrati waalbayaad xagga caddaanka iyo casaantuu midabkiisu u iilanayaa ama uu u badan yahay yacni waa ashqar weeyi waa caddaan casaan uu ku yaro dhex jiro calayhi thawbaani mumasaraan wuxuu xidhan yahay laba maro oo sufra midabka hurdigaah lagu sibaaqeeyey sibaaquna aanu si fiican u wada gaadhin oo barbar leh kaana ra'sahu yaqtur wa in lam yusibhu balal waxaad moodaa madaxiisu inay wax ka da-ayaan iyadoo qoyaanba aanu lahayn fayaduqu asaliib wayaqtulu alkhinziir wayadacu aljizya wayadcu annaasa ila alislaam dadka wuxuu ugu yeedhayaa islaamka fayahlik fayuhlika allahu fii zamanihi almilala kullaha ila alislaam diimaha oo dhan ilaahay subxaana watacaala waa baabiin doonaa waktigiisa islaamka mooyaane diin kaloo duhuur iyo muuqasho leh iyo qalabo iyo xoog ma jirto ta islaamka aan ahayn wayuhliku allahu fii zamanihi almasiixa adajaal waktigiisa masiixu dajaal ayaa ilaahay wahalaagi doonaa oo siday noo iman doonta nebi ciise ayaa dili doona wa taqacu alamanatu cala alard dhulka nabadgelya ka dhici doonta oo dadka cid islaynaysa maba jirtaba xataa xayawaanaadkii iscuni jiray baa isdayn doona xayawaanaadkii dadka cadowga u ahaa ayaa nabadgelin doona xataa tartaca alusuudu maca alibil libaaxu ilaa uu la daaqo geela wannimaaru maca albaqar shabeelkuna looda uu la daaqo waddi'aabu maca alghanam yayguna adhiga uu la daaqo wayalcab asibyaanu bilxayaati laa taduruhum carruurta yaryari ay ku ciyaaraan abeesooyinka iyo masaska iyadoon dhibaatayn ahayn fayamkuthu arbaciina sana uma yutawafaa wayusalli calayhi almuslimuun afartan sannadood buu jooghayaa kadib ilaahay baa oofsanaya muslimiinta ayaa ku tukanaya imaamu axmed iyo abu daawuud baa warinaya bisanadin xasan sifaadka iyo tilmaamahaasuu leeyahay nebi ciise calayhi salaatu wasalaam oo qaarkoodna ayiin tilmaamo khilqiya oo isagu uu ku sifaysan yahay qaarkoodna ay in hawlo uu qaban doono oo la arki doono isagoo hawlaa noocaasiyo qabanaya waxa uu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inuu ka soo degi doono cinda almanaarati albaydaa manaaradda dheere cad oo sharqu dimashik ku taalla magaalada dimashik ee waddanka suuriya dhinaceeda bari almasjid alumawi oo markaa rasuulku uu hadlaya calayhi salaatu wasalaam aan dhisnayn ayaa manaaradda noocaasiyo iminka iska leh waxa uu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi fa baynamaa huwa kadalik iyadoo masiixu dajaal sidaa caalamka u fasahaadiyey id bacata allahu almasiixa ibna maryam ilaahay wuxuu soo diray masiix ibnu maryam fayanzilu cinda almanaarati albaydaa sharqiyi dimishq bayna mahruudatayn yacni isagoo ku dhex jira laba maro oo lagu sibaaqiyo geedka waraska la yidhaahdo iyo zacfaraan labadaa la ysugu daray waadican kafayi calaa ajnixati malakayn labadiisa gacmood waxa uu dul dhigay laba malag garbahoodu dul saaray ilaa xagga samada ayaa laga soo dejinayaa wuxuu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay raa'ixa tayiba ur aada u udgoon inay ka soo baxayso mid kasta oo gaalo ay gaadho ama naqaskiisu uu gaadhaa iyo neeftiisu inuu dhiman doono neeftiisuna waxay gaadhaysaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaysu yantahi tarafuhu aw tarfuhu halka araggiisu uu gaadho dabeeto wuxuu tilmaamay rasuulku masiixu dajaal inuu raadin doono oo uu dili doono taana gadaal baynu ka sheegi doonaa waxaa isweydiin laha xaalka muslimiintu talo waa sidee maalinta nebi ciise calayhi salaatu wasalaam uu soo degi doono muslimiintu waktigaa nebi ciise uu soo degi doono waxay ku jiraan fii xaalati xarbin wakti dagaal bay ku jiraan sida darsiga hore aynu ku tilmaanay iyagoo reer yurub dagaal kula jira oo qabsaday magaalooyin yurub ku yaalla oo khaniimooyinkii qaybsanaya in loo sheegi doono masiixu dajaal inuu soo baxay oo ay soo noqon doonaan baynu tilmaanay iyagoo masiixu dajaal dagaalkiisii u diyaar garoobaya ayaa uu soo degi doonaa nebi ciise wuxuu yihi rasuulku sida imaamu muslim warinaya can abi hurayra fabaynamaa hum yacudduuna lilqitaali yusawuuna asufuuf id uqiimat asalaa iyagoo dagaalkii u diyaar garoobaya oo safkoodii hagaajinaya ayaa salaadii la aqiimay fayanzilu ciisa bnu maryam faamahum waxaa soo degay xaaladda ayaga ku jira nabiy llaahi ciisa fa amahum maaha macnaheedu isaga ayaa tujiyey ee macnaheedu waxa weeyaan isaga ayaa hogaamiyey oo dagaalka ay masiixu dajaal kula jiraan qaa'idka iyo hogaamiyahoodu waxa uu noqon doonaa nebi ciise calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed baa wuxuu rasuulku yihi sida imaam muslim warinayo laa tazaalu taa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina ilaa yowmi alqiyaama koox ummadda muslimiinta ka midii ka suuli maysa xaqa inay ku dul taagnaadaan oo weliba ay ku diriraan oo ahlulkufri walilxaad ay la dagaalamaan fayanzilu ciisa bnu maryam nebi ciisaa soo degaaya fayaquulu amiiruhum tacaal salli lana iyagoo salaaddii markaa isu safay oo loo aqiimay ayaa amiirkoodu wuxuu odhan doonaa kaalay oo na tuki culimada badankoodu waxay leeyihiin amiirka markaa hogaaminaya muslimiintu waa mahdiga weya maxamed ibni cabdillaahi almahdi fayaqulu la ina bacdakum calaa bacdin umaraa takrimat allahi hadihi alumma wuxuu odhan doonaa idin tukin maayo ummaddan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyada ayaa amiirayso oo istukinaysa ilahay baana subxaana watacaala arrinta noocaasiya ku maamuusay markaa tukashada nebi ciise uu ku daba tukan doono ninkaa muslimka ah waxaa arrinka noocaasi ahi uu daliil iyo calaamad u yahay in nebi ciise calayhi salaatu wasalaam diinta uu ku dhaqmaayo ee dadka uu ku hogaaminayo ee uu ku xukumayo ay tahay diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo diintii ilaahay isaga uu ku soo dejiye la nasakhay inaanay dib usoo noqonahayn bay tahay tusinaysa ilaa rasuulkeenu uu yidhi ummaddiisa markii uu ammaanayey inna mina man yusallii almasiixu wa khalfah waxaa naga mida annaga haddaan nahay ummadda nebi maxamed ka nebi ciise calayhi salaatu wasalaam uu ku daba tukan doono nebi ciise calayhi salaatu wasalaam muddada dhulka uu joogaayo xadiidkaa hore aynu akrinay abu hurayra ee imaam abu daawuud warinaya wuxuu tilmaamay afartan sannadood inuu joogayo xadiid kalena wuxuu tilmaamaya inuu saddex sannadood joogayo labadaasi xadiid waa la iswaafajin karaa waxaana macnahooda la isugu keeni karaa in la yidhaahdo sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen isagoo toddobiyo soddon jira ayaa dhulka laga qaaday nebi ciise calayhi salaatu wasalaam oo samada la geeyey saddex sannadood oo marka uu soo dego kadib uu dhulka joogi doono marka loogu daro waa afartan maalmood marka haddii la eego muddada dhulka uu joogay intaan la qaadin ka hor iyo markuu soo degay kadib waa afartan maalmood haddii la eego muddada waxa afartan sannadood nacam haddii la eego muddada waxa weeyaan soo degitaankiisa ka dambaysa dhulka uu joogayna waa saddex sannadood marka markuu soo dego muddada ka dambaysa dhulka uu joogi doona waa saddex sannadood wey sidaas ayaa macnuhu noqonaya dhacdooyin waaweyn baa dhici doona hawlo waaweynna waa qaban doonaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam muddadaasi dhulka uu joogo marka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyo axaadiisii hore aynu akrinay bay qaarkood ku caddaayeen waxaa ka mid ahaa saliibka ama mucatabka inuu baabi'iyo iyagoo kuwa kiristaanka ee nebi ciise le waanu rumaysannahay inay been abuuranayeen oo ictiqaadka ictiqaade nebi ciise in la dilay inaanay jirin si uu u muujiyo saasoo kale doofaarka inuu layn doono inaanu jizye aqbali doonin oo gaaladu noocay doonayaanba ha noqdaane inay islaamaan iyo in la laayo waxba aanay uga dhaxayn doonin ayaa axaadiistu ay tilmaantay inuu dadka diinta islaamka ugu yeedhi doono waxaa sidaasoo kale ka mid ah hawlaha waaweyn u qaban doono masiixu dajaalkii aynu ka soo warranay darsigii hore inuu dili doono wuxuu warinayaa saxaabiga ladhaa abu umaama inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faidan saraf marka nabiyullaahi ciisa uu ka tago shaam oo halka uu ka soo degaya waa bilaadu shaam ama waa dimashik halka uu u insiraafi doono u kici doonaana waa ilaa bayt ilmaqdis waayo dimashik marka uu ka soo dego masiixu dajaalna waktigaasi wuxuu joogaa baytulmaqdis buu joogaa oo halkaasuu ku goodoomiyey koox waxa weeyaan dadka muslimiinta ka mid a dabeetna wuxuu odhan doonaa nabiyullaahi ciisa iftaxu lbaab meeshii ay kaga dhuumanayeen ninkii masiixu dajaal la odhan jiray albaabkeeda fura buu odhan doonaa wa waraahu dajaal albaabkaa cidda ka dambaysa marka la furo muuqan doontaa waa masiixu dajaal macahu sabcuuna alf yahuudi toddobaatan kun oo yahuuda la socda kulluhum duu sayf buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid waloo ka midina seef buu sitaa waxaa markaa inooga muuqataa axaadiisa ilaa kuwii maalintii hore aynu akriyayne ku saabsanaa dagaalka reer yurub iyo muslimiinta dhex mari doona iyo kuwan maanta aynu akriyaynaba caalamku inuu noqon doono seefku dagaalankii oo hubkan casriga imika la isticmaalaa meesha uu ka bixi doono muslimiinta la dagaalamaya masiixu dajaal ee nebi ciise uu hogaaminaya seefay sitaan masiixu dajaal iyo yuhuudda la socoto laftooduna seefa ayay sitaan sidaas oo kale yaajuuj wa maajuuj hubka ay sitaan ay ku dagaalamayaan waa seefo wuxu uhi rasuulku faidaa nadara ilayhi dajaal daaba kamaa yadubu lmilxu fi lmaa dajaal markuu arko nebi ciise waana garanayaae waxa u milmi doonaa sidaa milixdu biyaha ay ugu milanto wayanطaliqu haariba wuxuu isku dayi doonaa inuu dhaqaaquu cararo fayaqulu ciisa calayhi salaam ina liya fiika darbatan lan tasbaqanii biha waxaan kugu dhufan doonaa seef hal mar taasoo aanad igala carari karin buu leeyihi sayudrikuhu cinda baabi luddi sharqi allud meesha la yidhaahda albaabkeeda xagga bari ayaa uu ku gaari doonaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam lud falastiin bay maanta ku taallaa magaalada ramla la yidhaahdo ayaanay u dhowdahay wuxuu rasuulku fayaqtuluhu fayuhzimu allahu lyahuud markaasaa nebi ciise uu dilaya masiixu dajaal yahuudna ilaahay subxaana wa tacaala waa jebinaya maalinta falaa yabqa shayun mima khalaqa allah liyatawaara bihi yahuudiyun ilaa antaqa dalika shay laa xajar walaa shajar walaa xaayid walaa daaba ila algarqada fainaha min shajarih wuxuu le rasuulku alayhi salaatu wasalaam shay kastoo ilaahay waa abuuray oo yuhuuddu ay isku dayaan inay ku dhuuntaan ilaahay waa ka dhawaajinaya dhagaxaanta iyo dhirta iyo gidaarada iyo xayawaanaadka oo dhan ilaa geedka qarqadka la idhaha mooyaane geedkaasi kayntoodu kamid yahay bu rasuulku laa tantiq dhawaaqi mayso laakiin makhluuqaadka kaleo dhan waxay odhan doonaan yaa cabd allah almuslim hada yahuudiyun fatacaala iqtilhu addoonka ilaahay muslimkaay kaalay kani waa yahuudi ee oo dil xadiidka ibnu maaja wariyay sanadkiisuna waa saxiix ilmi lahaa ilaa halkaa uu ku halaagsamo uu baaboo laakiin ilaahay baa gacanta nebi ciise ku dilaaya markaasaa nebi ciise wuxuu dadkii la socday muslimiintaa tusin doonaa eebadiisa ama warankiisi oo dhiiggiisi uu saaran yahay xikmad weyn baana ku jirta inuu nebi ciise dayn waayo ilaa isaguba uu iska milmaayo oo uu dilay xikmad waxay tahay maadaama ilaahnimo uu sheeganayo dad fara badanina ay ku dagmeen oo ilaahnimo ay u aamineen haddii sidaa uu ku milmi lahaa uu ku baabi'i lahaa waxaa laga yaabaa in la odhan lahaa wuu dhuunto oo ilaahay wuu isqariyey baa dadkaa kafarada ee gaalada qaarkood ay odhan lahayn laakiin marka nebi ciise uu dilay ee baktigiisi iyo maydkiisii la arkay oo dhiiggiisi iyo warankii nebi ciise marsan dadku indhaha ay ka qaadeen waxa taasi ay caddaynaysaa addoon daciifa inuu yahay oo ilaahnimada uu sheeganaya ay tahay been aanay waxba ka jirin waxaa sidaas oo kale ka mid ah waxyaabaha nebi ciise uu qaban doono sida inoo iman doonta qolada yaajuuj iyo wamaajuuj la yidhaahdaa markay dhulka qabsadaan inuu ilaahay baryo subxaana wa tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala qoladaasina uu halaago sida aynu arki doono waxaa sidaas oo kale dhici doonta nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waktigiisa nolol barwaaqa ah oo aada u qiimo badan oo sida aynu tilmaanay dadka aan wax cadha iyo xasadi aanu dhex oolin kelmadoodu ay isugu timaado cala alislaam islaamku dadka o dhan uu kulmiyo barakada iyo khayraadkuna ay caam noqdaan oo dadku saas oo kale aanay xoolaha dhaqashadoodaba aanay u baahanba ashyaadii sunta lahayd sida abeesooyinkii iyo masaskii in ilaahay subxaana wa tacaala uu suntii ka siibo si ay nabadgel iyo caalamka o dhan u maashayso ibni aadamaanu ibni aadam uga baqan xayawaanaanu xayawaan uga baqan ibni aadamna xayawaan aanu uga baqan fardaha noqon doona kuwa qiimo jaban buuri rasuulku waayo dagaalba ma jiro dagaalkaana aada loogu baahdaa waktiga dagaalka waxaa qaali noqon doona dibida waayo beeraha ayaa lagu qodanaya nebi ciise calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale hawlaha uu qaban doono waxaa ka mid a inuu xajiyo cumraysto waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu yihi waladii nafsii biyadihi layuhilana bnu maryam bifaji rawxaa xaajan aw muctamira aw liyusniyanahumaa allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxa uu la iman doonaa alihlaal oo talbiyu la iman doonaa nebi ciise calayhi salaatu wasalaam meesha rawxaa la yidhaahdo ayaa uu ka xidhan doonaa xaj ama cumro ama labadooda wada socda rawxa waa meel udhaxaysa maka iyo madiina waana dariiq iyo waddadii rasuulku uu maray calayhi salaatu wasalaam maalintii uu ku socday dagaalkii beder saas oo kale fatxu maka maalintii magaalada maka uu furanayey waa dariiqii rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu maray waxaa sidaas oo kale rasuulkeenu uu ka warramay dadka nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam soo gaadha ee waktigiisa la socda ee muslimiinta ahi inayin kuwa ilaahay naarta ka badbaadin doono sida imaamu axmed iyo nasaa-iba ay warinayaan wuxu rasuulku cisaabataani min ummatii axrazahum alla axrazahum allahu min annaar laba kooxood oo ummadayda kamid ah ilaahay subxaana wa tacaala naarta waa ka badbaadiyey cisaabatun tagzu lhinda wa cisaabatun takunu maca ciisa bni maryam kooxda muslimiinta kamid ah ee bilaadulhindi ku duuli doontae qabsan doonta ilahay wuxuu u ballan qaaday naar inaanay saarka ahayn iyo kooxda nebi ciise la socotee masiixu dajaal iyo yuhuudda la dagaalami doonta xadiidkuna saxiixuljaamic uu ku jira waa xadiis saxiixa wey waxaa markaa taasi ay tusinaysaa fadliga iyo khayrka iyo wanaagga dadkaasi ay leeyihiin nebi ciisena calayhi salaatu wasalaam xaaladdaa ulama socdaan inuu yahay nebi kaloo nebi maxamed ka dambeeyo shareeco cusub la yimi ee waxay ula socdaan inuu yahay oo kale qof ama shaksi dadka muslimiinta kamid ah oo shareicadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ku dhaqmaaya waxaa rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam uu ummadda u dardaarmay dardaaran cajiib oo la yaab leh dardaarankaasoo rasuulku uu tilmaamay cidda nebi ciise caleyhi salaatu wasalaam la kulantaa inay farin rasuula ka gaadhsiiyaan oo sida imaamu axmed wariyay can abi hurayra wuxuui rasuulku inii la arju in taala bi cumrun an alqaa ciisa bna maryam calayhi salaam anigu waxaan rajaynayaa haddii ilaahay cumriga i dheereeyo inaan nebi ciise la kulmo laakiin taasi may dhicin fain cajala biya mawtun haddii geeri ay igu soo degdegto oo nebi ciise ay iga soo horayso faman laqiyahu minkum falyuqri'hu mini asalaam ka idinka mid ee la kulmaa salaan ha iga gaadhsiiye buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo walaalayaal nebi ciise caleyhi salaatu wasalaam sidaasi dadka muslimiinta u hogaaminayo shariicadii nebi maxamed uu ugu xukumaayo dadkuna nabadgelyo barwaaqo ay haystaan ayaa waxaa dhici doonta in ilaahay subxaana watacaala uu soo daayo labada qabiilo la yidhaahdo ya'juuj wa ma'juuj labadaasi qabiilo oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu ku xusay sida ilahay uhi qaaluu ya da lqarnayni ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi lard mar kale rabbi wuxuu ihi xata ida futixat ya'juuju wama'juuj wahum min kuli xadabin yansiluun waqtaraba alwacdu lxaq waa laba qabiilo aada u tiro badan oo rasuulku uhi ina fiikum ummatayni maa kaanataa fi shayin ilaa kafarataa waxaa maalinta qiyaame ee duriyadii nebi aadam kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan xagga naarta loo kaxayn doono waxaa idinku dhex jira laba ummadood oo cid kastoo ay dhex galaan farabadiya oo rasuulku uu tilmaamay dadka muslimiintii inay ku dhex noqon doonaan sida tinka madoobi dhabarka dibiga cad uu ku noqdo labadan ummadood waxa ay ka mid yihiin duriyadda iyo nebi aadam caleyhi salaatu wasalaam awlaaddiisa waxaana taa ina tusinaya xadiidka saxeynka ku jira oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi ilaahay subxaana watacaala wuxuu diri doonaa mid dhawaaqo oo yidhaahda akrij qum akrij akrij qum fabcas bacsa annaar kac nebi aadamow oo soo saar kooxdii naarta marka xadiidkaasi waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in la odhan doono kun kasta waxaad soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan arrintaasi aada muslimiinta ay u baqogelisay oo aada ay u argagaxeen kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay ku dhex jiraan labada ummadood ee aadka u faraha badan ee muslimiintu ay ku noqon doonaan dhexdooda sida tinkaa madoobi dibiga cad dhabarkiisa uu ku noqdoo kale waxaa markaa xadiidku uu tusinayaa nebi aadam carruurtiisa inay ka mid yihiin iyo inay aada u tiro badan yihiin ummadaha caynkaasi meel ayaa ay ku xidhan yihiin ilaahay subxaana watacaala qisada xadhigooda wuxuu kaga warramay fi suurati alkaaf dulqarnayn ninka la yidhaahdo oo ilaahay subxaana watacaala arrimo fara badan uu u sakhir u fududeeyey safarna caalamka oo dhan ku maray oo kusoo wareegay ninkaasi oo inuu nebi ahaa iyo in kale rasuulkeenu uu yihi calayhi salaatu wasalaam laa adri rasuulku wuxuu yihi dulqarnayn inuu nebi ahaa iyo in kala garan maayo waayo ilaahay baan subxaana watacaala uga warramin oo aanu sheegin innaguna saas oo kale nebi buu ahaayo nebi muu aha intoona odhan mayno maadaama rasuulkeenuba calayhi salaatu wasalaam uu yihi laa adri dulqarnayn nabiyun am la ninkaasa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay meel waxa weeyaan sadaynka labada biyo xidh u dhaxaysa isagoo maraya ayaa qola u cabatay waxay uga cawdeen ya'juuj iyo wama'juuj labadaa qabiilo la yidhaahdaa inay mufsiduuna fi lardi kuwa dadka dhibay caalamkana kharibay marka waxay ka codsadeen halkaa ay ka soo baxayaanoo labada buurood dhexdooda inuu awdo sidii ayaa markaa uu sameeyey isagoo iyagiina kaalmaystay oo inay xadiid keenaan oy dab ku shidaan oo markaa ay ku afuufaan ay ku uriyaan tilmaamay halkaa ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku xidhay waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam markaa uu inooga warramay sifaad iyo tilmaamo ay leeyihiin oo wuxuui rasuulku maalin isagoo saxaabada la hadlaaya inakum taquluuna laa caduwa lakum inakum laa tazaaluuna tuqaatiluuna caduwa daadka qaarkood ba waxay leeyihiin cadow ma lihidin yani cadowga muslimiintu wuu dhamaanaya war haddaad muslimiintiin kama suulaysan ay cadow la dagaalantaan xataa yakruja ya'juuj wama'juuj ilaa ay soo baxaan ya'juuj iyo wama'juuj ciraad lwujuuh kuwaasoo ah kuwa weji ballaadhan sikaaru lcuyuun indha yaryar sahbun weeyaan bur rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani xumra iyo casaan baa timahooda ku jirta min kuli xadabin yansiluun kaana wujuhahum lmijaan almutaraqa waxaad moodaa bu rasuulku wejiyadooda qaabka sida ay u wareegsan yihiin sida waxa weeyaan gaashaanka la garaacay ee birdee la ballaadhiyey ka samaysan shakliga qaabka noocaasi ayay leeyihiin tilmaamaha rasuulku inooga sheega ayuun baynu ka garanaynaa waxaa israa'iiliyaadka markaa laga sheegaa oo reer banu israa'iil laga soo wariyaa tilmaamo badan oo ay leeyihin laakiin waxaynu rumaysan karna maaha waxaa kamid a tilmaamaha markaa la sheegay in laha qaarkood sida dhirta timirtay laaleegiin qaarkoodna waa gaagaabayin oo taakay laaleegiin qaar dhagahooda waaweyn oo dhegna waa gogladaan dhegna waa waa huwadaan waxaasoo dhami maaha wax nusuusta inoo tilmaantay qur-aankuna ma sheegin sunnada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kamay warramin sa awgeed marka laga warramayo waa in lagu gaabsado inta ilaahay inooga sheegay subxaana watacaala iyo inta rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inooga tilmaamay halkaas sadkaas meeshaasi ayaa ay ku xidhan yihiin ilahay baa u diiday inay soo ba soo baxaan fama istaacuu an yadharuun wama istataacu lahu naqba inay soo koraanoo dushiisa ay kasoo daataanna awoodi maayaan inay dalooliyaanna awood uma laha buuri rabbi tabaaraka watacaala ilaa la gaadhaayo waktiga ilahay uu soo fasaxaayo faida jaa wacdu rabbi jacalahu dakaa wa kana wacdu rabbi xaqa qaabkay usoo baxayaan iyo qaabka ay godkaasi uqodayaan buu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu hureyre imaamu axmed uu warinayo waxaa rasuulku uu yihi yaajuuj wamaajuuj yaxfiruuna kula yawm maalin kasta waa qodaan xataa ida kaaduu yaruuna shucaaca shamsi qaala aladii calayhim irjicuu fasataxfiruuhu aw fasanaxfiruhu hada ilaa markay qodaan ilaa ay markaa khafiif ka dhigaan oo shucaaci ama fallaadhihii qoraxduba ay ka soo galaan meeshii ay doonayeen inay ka baxaan ee ay qodayeen ayaa kii madaxda a wuxu uhi war intaa yar berri baynu kala tuuri doonaa iska noqda wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku celiyaa sidii uu ahaa godka meeshaasi dayrkaasi si kasii adagoo ka daran xata ida balagat muddatuhum wa araada allahu an yabcatahum ila annaasi xafaruu ilaa waktigoodii ay gaadhaan oo ilaahay uu doono subxaana watacaala inuu soo saaro markaasay qodayaan ilaa ay arkayaan shucaaca shams markaasaa wuxuu odhanayaa kii madaxda waa irjicuu fasataxfiruunahu gadan in shaa allah iska noqdo berri baynu inta kala tuuri doonaay markaasaa wuxuu raacinayaa in sha allah fayacuuduuna ilayhi wahuwa ka hay-atihi xiina tarakuu isagoo sidii ay kaga tegeenabay usoo noqonayaan oo in yari ay ka hadhsantay fayaxfiruuna wayakhrujuuna cala annaas markaasay qodayaan dadka ayaa ay kusoo baxayaan waktigaa nebi ciisaa jooga oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebi ciise wuxuu u imanayaa qowm ilaahay dajaal uu ka badbaadiyey markaasaa wejiyadoodu masaxaya wa yuxadithuhum bidarajaatihim fi ljanna wuxuu uga warramayaa darajooyinka jannada ay ku leeyihiin iyadoo nebi ciise sidaa uu muslimiinta udhex joogo fabaynamaa huwa kadalik id awxa allahu ilaa ciisa inii qad akhrajtu cibaada lii laa yadaani liaxadin biqitaalihim ilaahay baa u waxyooday nebi ciise calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxaan soo daayaan soo saaray addoommo anigu aan leeyahay laa yadaan yani laa qudra cidina aanay awood u lahayn inay la dagaalanto faxariz cibaadi ila tuur addoomahayga kaxee oo buurta jabalu tuur la yidhaahdo dusha ka saar buu odhan doonaa halkaasi ay ugaga badbaadaan yaajuuj wamaajuuj ilahay yaajuuj wamaajuuj buu soo daynayaa buu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam fayamuru awaa'iluhum ala calaa buxayrati tabriya waxaa qeybtooda hore iyo daliicadooda iyo hordhacooda uu soo mari doonaa baddaa yaree magacaa leh falastiin bay ku taallaa biyaheeduna waa macaan fayashribuuna fayashrabuuna maa fiiha wayamuru aakhiruhum fayaqul laqad kana bihadihi maratan ma intooda u horreysaa cabaysa baddaa markaasaa qaybta dambe waxay odhan doonaan halkan mar bay biyo ku jiri jireen sida qoladii hore ay u qalajiyeen farabadnidooday taasi tusinaysaa nebi ciise calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii buurtaa dusheeda ayaa lagu gadoominaya xataa yakuna ra'su thawri liaxadihim khayra min mi'ati dinaari liaxadikum alyawm ilaa dibiga madaxiisu boqol diinaaroo maanta aada haysataan uu kala qiimo bato ayaa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo lacagtu waxay taraysaa ayaan jirin meel wax lagaga iibsadaaba ma jirto yaajuuj iyo wamaajuuj baa dhulkii oo dhan qabsaday cid dhufays ka gashay iyo cid magaalo kaga gabatay mooyaane cid walba waa gaadhayaan nabi ciise calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryaya isaga saxaabadiisu fa yarkabu nabiy llahi ciisa wa asxaabu ilaahay bay barya oha ilaahayow qoomka nooga gargaar awood uma lihi inaan la dagaalano oo adigaaba noo sheegayn arrinka noocaasiya fa yursil llahu calayhim annakfa fii riqaabihim waxaa ilaahay subxaana watacaala uu kusoo dirayaa buri rasuulku dirxiga annaqfu la yidhaahdo markaasuu qoorta ayaa uu ka gelayay qadaadka annaqf markay culimadu fasiraya waxay leeyihin waa dirxi geela iyo adhiga sanka ka gala marka waa ka sangaalaha aynu naqaano wey geela markaa sankiisa kasoo dhaca markuu hindhiso ama adhiga ama loodaba kaasaa ilaahay uu kusoo dirayaa oo qadaadka iyo qoorta ka gelaya fa yusbixuuna farsa ka mawti nafsin waaxida waxay wada noqonayaan kuwa wada dhinto wada baktiyey hal mar baanay wada dhimanayaan sidaa qof qura nafta ay uga baxdo ayaa hal mar nafta ay ka wada baxaysaa markaasaa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta la joogaa hal nin bay soo direen oo waryaa naftiisa huraya oo isbiimeynaya oo bal soo eegaaya qoomkii dhulkan qabsaday waxa ay sameeyeen markaasaa ninkaasi uu soo baxaya bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo isle kolleyba waa dhimanaysaa dhimasho ku talagalay marka uu warka u keeno inay wada dhinteen ayaa nebi ciise uu soo daadegaya ila alard fayahbitu nabiy llahi ciisa wa asxaabu ila alardi falaa yajiduuna mawdica shibrin ilaa mala'ahu zahmuhum wa natanuhum markay dhulka usoo daadegaan ma helayaan taaka dhulka kamid ah oo banaan waxaa dhulka buuxiyey baktigoodii iyo qarmuunkoodii fayarkabu nabiy llahi ciisa wa asxaabu ila allah ilahay bay barayaan haddana mar labaad ila ilahay u meel nooga gur fayursil llahu tayran ka acnaaqi lbuk waxa ilaahay subxaana watacaala uu soo dirayaa shimbiro waaweyn oo qoorta geela farisiga alaaleeg geela waxa weeyaan ardul faris ku nool waa geel aada iyo aada u qoor dhaadheer markaa shimbiro waaweyn weeyi fataxmiluhum fatatraxuhum xaytu ma shaaa allah waxay leehi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shimbirahaasaa guraya meesha ilaahay u doono ayaa ay ku daadinayaan ilaahay subxaana watacaala intaa kadib waxa uu soo dirayaa roob uu rasuulku yihi laa yakinu minhu baytu madarin walaa wabar roobkaasi wax celinayaa ma jiro guri dhoobayna celin maayo guri waxa weeyaan suuf ka samaysanina celin maayo fayaksilu larda xataa yatrukahaa kazalfa dhulkuu maydhayaa roobkaas ilaa dhulkoo muraayadoo kalea xagga nadiifta uu ka tago uma yuqaalu lilardi ambitii hamarataki waradii barakataki markaasaa dhulka waxa ilaahay ku odhanayaa soo saar midhahaaga barakadaadiina soo celi wuxuu leehi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo suuraynaya sida wax waliba ay u barakoobi doonaan fa yawmaidin taakulu lcisaabatu min alrumanati wayastadiluuna biqixaafiha aw biqixfiha wuxuu leehi rasuulku koox dhan ayaa maalintaasi xabad rumaana wada cuni doona xabad rumaana aada u weynaanaysa waxa ay midhaha iyo wax waliba ku noqonayaan sidii waktigii nebi aadam calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen marka xabadii rumaan ahayd ay cunaan ayaa haddana waxay hadhsanayaan qolofteedii wa yubaariku llahu fi risli buri rasuulku ilaahay wuxuu barakaynayaa caana ilaa neefka geelee dhalay uu ku filaado kooxadada neefka loodiina qabiilo dhan neefka adhigiina jilib dhan oo qabiilo ka tirsan yaajuuj wamaajuuj oo dadka caynkaasiyo ilaahay subxaana watacaala caalamka markuu sidaa uga nadiifiyo waxyaabaha ay kaga tegayaan iyo dhaxalka looga hadhayo waxaa ka mida rasuulkeenu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam leebabkoodii iyo gaashaankoodii iyo sidaasoo kale waxa weeyaan qaansooyinkoodii oo rasuulku yihi toddoba sannadood ayaa dadka muslimiintii xaaba ay ka dhigan doonaan oo ay shidan doonaan tira badnaantooda taasi tusinaysa xadiidka ibnu maaja warinaya sanadkiisuna waa saxiix waxa ilaahay subxaana watacaala dhulku markuu sidaa u barwaaqoobo ee nabaddaasi dadku ay ku noolaadaan maca nabiyullaahi ciisa uu soo dirayaa dabayl wanaagsan fabaynamaa hum kadalika id bacata allahu riixan طayiba fataakuduhum taxta baatinihim fataqbidu ruuxa kuli mu'minin wa kula muslim ilaahay wuxuu soo diray iyadoo nebi ciise iyo muslimiintu si ay u nool yihiin dabayl wanaagsan weliba xagga yeman inay ka imanayso rasuulu ka warramay markaasaa kilinkilooyinka taxta aabaatihim bay maraysaa kilinkilooyinkooda hoos maraysaa qof kastoo muumina iyo qof kastoo muslima ayaa ruuxda ay ka qaadaysa wayabqa shiraaru nnaasi yatahaarajuuna tahaaruj alxumur facalayhim taquumu saaca buri rasuul dadka kuwa u shar badan baa dhulka isugu hadhaya sidaa dameeraha isu korkorayaan iyaga ayaana qiyaamuhu oo iyagoo jooga dhulka u dhacayaa buri rasuulku alayh isalatu wasalaam waktiga caynkaasi ee saa caalamku u fasahada waa marka ay muuqan doonto calaamada kale calaamadaha qiyaamaha kamid ah hadmu lkacba in kacbada la dumiyo kacbada in la dumin doonu ka warramay rasuulku alayh salaatu wasalaam sida imaamu axmed uu warinaya waxaa rasuulku yihi yukribu lkacbata du suwaqatayni min alxabasha waxaa kacbada dumin doona kharaabin doona kabitaha dhuudhuuban ee xabashiga wayaslibuhaa xuliyaha wayujariduhaa min kiswatiha wax allaale waxa dahab iyo fida yaalla waa ka qaadan doonaa maryaha saaran ee kacbada waxa weeyaan lagu daahayna waa qaadan doonaa waa qaawin doonaa walakaanii anduru ilayhi usaylican ufaydican yadribu calayha bimasaaxihi wa micwali wuxuu le rasuulku waxaabaad moodaa inaan arkaba isagoo bidaar leh oo lugihiisu ay kala fog yihiino yacni wegda leh oo kacbada ku garaacaya madaraqiisi iyo majarafadiisii masaaxiih yani majarafadii waa micwalihiina waa madaraqi weeyaan waxaa rasuulku tilmaamay inuu yahay nin madow wuxu i rasuulku alayh salaatu wasalaam kaanii biha aswada afxaj yuqlicuhaa xajaran xajaran dhagax dhagax buu kacbada u tuuraya marka kacbada waktigaasi la kharibaya waa waktiga nebi ciise alayh salatu salaam ka dambaysa nebi ciise iyo muuminiinta ilaahay nafta uu ka qabto waayo nebi ciise waktigiisa inay dhisan tahay oo uu xaji'i doono ayaa hore aynu usoo sheegnay axaadiisa waxa weeyaan ku xusnayd ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay inay kacbadu tahay mid aamina awalam numakin lahum xaraman aamina laakiin nabadgelyada ay haysata waa ilaa waktiga laga soo gaadhayo waxaa saas oo kale calaamadaha waaweyn ka mid ee kuwa ka dambeeya dabka uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu kasoo bixi doono bariga caalamka oo ubixi u dadkana ukaxayn doono ila lmaqrib halka uu kasoo bixi doono rasuulku wuxuu ku tilmaamay yeman wa akhiru dalika naarun takhruju min alyaman tatrudu nnaasa ilaa maxshar maxsharihim rawahu muslim calaamadaha kuwa u dambeeya waxaa kamid ah dab kasoo bixi doona yeman xadramout bay axaadiisa qaarkeed tilmaantay qaarkeedna cadan oo dadka u ururin doona ilaa maxsharihim meeshii la isugu keenayay marka intaan weli suurta la afuufin ayaa dabkaasi uu soo bixi doonaa sida raajix ah waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay markii la weydiiye o la yidhi fama taamurunaa qaala calaykum bishaam xagga shaam uga yaaca buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaamu tirmidi uu warinaayo waxa uu dabkaa ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay dab dab dabka daba socda meel loogama bixi karaan taqiilu mahum xaytu qaalu meeshay ku hadhimaystaan ay yaro seexdaan maalintii waa la seexanaya dabkaasi wa tabiitu macahum xaytu baatuu meeshay habeenkii u hoydaanna dabkaasi waa la degaya wa tusbixu macahum xaytu asbaxuu wa tumsi macahum xaytu amsu meesha ay ku waaberiistaanna waa la joogtaa meesha ay ku gabaldhacsadaanna dabkaasi waa la joogaa saas ayaa uu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam calaamadaha qiyaamaha waaweyn weliba u dambeeya waxaa ka mid a tuluucu shamsi min maqribiha qoraxdu inay ka soo baxdo halka maanta ay ka dhacdo ilaahay subxaana watacaala sunanka looga bartay waxaa ka mid ah qoraxdu inay kasoo baxdo dhinaca bari xaggaa galbeedna ay nagaga qarsoonto ilaahay subxaana watacaala markuu doono inuu ina tusiyo qiyaamihii inuu soo dhawaaday waxa uu ka soo saaraya qoraxda halkaa maanta ay ka dhacdo waxay taasi calaamad u tahay inuu qiyaamihii dhow yahay waxaa kaloo calaamad ay u tahay in baabkii tawbada la xidhay cidna tawbad aan laga aqbalahayn ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi yawma ya'tii bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra aayaadkaasi iman doona ee ilaahay subxaana watacaala uu leeyahy maalinta ay yimaadaan nafna iimaan laga aqbali maayo qofkii iimaan horu lahaa xumaan haddii uu islaaha ka toobadkeenna laga yeeli maayo aayaadkaasi inay yihiin qoraxdu inay ka soo baxdo dhinaca maanta ay ka dhacdo ayaa mufasiriinta badankooda ay ku tegeen waana sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi oo waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam la taquumu saacatu xataa tatlica ashamsu min magribiha faidaa ra'aaha annaasu aamana man calayha waxau leehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu dhici maayo ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo halkaa maanta ay ka dhacdo dadku markay arkaan dhammaantood waxay isku dayayaan inay iimaan la yimaadaan ilaahay rumeeyaan faidaa طalacat bu rasuulku wara'aaha annaasu aamanuu ajmacuun fadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra markay dadku arkaan iyadoo dhinaca galbeed ka soo baxday qof walba xaqiiqadii baa hor timi qofna juxuud iyo isdiidsiin maalintaasi anfici mayso xaqiiqadiina waa uu arkaa qof waliba iimaan buu isku dayaa inuu la yimaado laakiin maalintaasi waa maalinta qof aan hore muumin u ahayn iimaanaan laga aqbalahayn kii muumin ahaana dunuubti iyo xumaanihii kale uu sameeyey inuu ka toobadkeena aan laga yeelahayn si awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inala inala dardaarmo wuxuu yidhi baadiruu bilacmaali sita tuluucu shamsi min magribiha baa kamid a acmaasha wanaag wanaagga ah ee khayrka ee daacaadka u degdega lix arrimood intaana idiin iman waxaa lixda arrimood kamid a qoraxdu inay kasoo bixi doonto dhinaca galbeed xaalada tawbada albaabkeedii waa xidhay qofna laga aqbali maayo maanta ayaa markaa fursad la haysta sidaas oo kale qof walba waxay toobadu ka xidhmaysaa si hore aynu sheegnay marka ay naftu halkan cunaha usoo gaadhay qirirc leedahay waxaa calaamada u dambaysa ay tahay maanta aynu sheegaynaa khuruuju daabat alard wa takliimuha linnaas daaba xayawaan baa dhulka kasoo bixi doona marka ilaahay subxaana watacaala albaabka tawbada uu xidho ayaa waxaa dhulka kasoo bixi doona xayawaan xayawaankaasi xayawaanaadkan basharku ay u barteen waa ka duwan yihin xagga khilqada iyo abuurka sidaas oo kale waa xayawaan dadka la hadlaaya waa xayawaan dadka calaamadinaya oo gaalada iyo muuminiinta kala soocaya xaaladda caynkaasiyo qof walba waxaa lagu calaamadinaya wuxuu yahay mid muuminnimo lagu calaamadiyo mid kaafirnimo lagu calaamadiyo macnaheeduna waxa weeyaan baabkii tawbadu wuu xidhmay qofna xaalka noocaasiyo iskama bedeli karo kamana guuri karo ilaahay baa wuxuu yihi waidaa waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun marka ilaahay subxaana watacaala ballanqaadkiisa uu yimaado ahaa inuu qiyaama dhici doono waxaan dhulka uga soo saaraynaa daaba waa xayawaan xayawaanka caynkaasi dadka ayaa ula hadlaya waana calaamadinaya oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam takhruju daabatu fatasimu nnaasa calaa kharaatiimihim uma yucamaruuna fiikum daabadaa soo bixi doonta dadkay calaamadinaysaa sankay ka calaamadinaysa oo midna gaal baa lagaga qoraya midna muumin markaasaa dadkii haddana ay sii noolaanayaan markaasaa ninku awr buu soo iibsanaya salalayaad ka soo iibsatay markaasaa wuxuu odha waxaan ka soo iibsaday kii sanka ka calaamadsanaa ee muumin uu kaga qorra ama kaafir uu kaga qorra waa xadiis saxiixa wey daabadaas intaasay nusuustu inooga sheegtay dadkuna hadalka ay ka yidhaahdeen waa farabadiyeen waxyaalaha laga sheegayna waa israa'iiliyaad wax reer banu israa'iil laga soo wariyey oo shareecadeenu aanay xusin qaar yidhi sida shiicadoo kale waxay waaba cali bin abi taalibba oo soo noolaanaya o soo noqonaya waa been aanay waxba ka jirin qaarkood waxay yidhaahdeen waa nirigii yaraaye hashii nebi saalix ayaa baxsaday oo dabeetana meel godob oo arko halkaasuu ku dhuuntay halkiibuu kasoo bixi doonaa qaarkood waxa dhan waa mas ku jiri jiray bi'ru zamzam waxaasoo dhami waa israa'iiliyaad intaa nusuustu ay inooga sheegtay baana aynu kaga gaabsanaynaa oo dhinacnaba aynaan u dhaaf ahayn sidaas ayaa walaalayaal calaamadaha waaweyn qiyaamo ay uga soo horeeyaan ujeeddada loo sheegay aynu xusaynaana waxay tahay inaynu qiyaamaha ku xusuusanno acmaasha saalixaana aynu u degdegno oo tawbadu ay u horeyso ilaahay subxaana watacaala dembigeena ha dhaafo acmaasha saalixana rabbi tabaaraka watacaala hayna waafajiyo wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi waslama tasliima kasiira